wasaaradda caafimaadka maamulka puntland oo kaashanaya hay-adda sef the children ayaa magaalada gaalkacyo ku qabatay barnaamijka ololaha tallaalka iyo wacyigelinta shubanbiyoodka iyo oof-wareenka daafurka barnaamijka ololahan tallaalka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka puntland bahda caafimaadka iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha caafimaadka as-aasiga gobolka mudug doctoreysa maryama xuseen cali ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay ololahan tallaalka ujeedka halka aan isugu nimidna waxa weeyaan waxaa inaan ogaano tallaalada cusub oo inagu soo biiray shaqaalaha halkaan fadhiya waa shaqaalihii ka shaqaynaya xarumaha oo tallaalka sameynayey xarunta ka shaqaynayey waxaa la rabaa marka in waxaa in kugu yeernayo halkaa in kugu yeernayo ujeeddadu waxay tahay inaad ogaataan labadaa tallaal horta inay inagu soo wajahan yihiin haddii ilaahay yidhaahdo waa garanaysaan i b v tallaalkii ugu dambeeyey i b v buu ahaa oo inii yimaada waxay qaadatay time in wahooyooyinka laga dhaadhiciyo marka maadaama shan iyo labaatanka bisha abril ay bilaabanayo waxaa la rabaa wacyigelintii inaad sii wadaan tallaalada usii sheegtaan hooyooyinka haddii la yidhaahdo ilmahaaga shubankii baa maxayta tallaal loo helay waxaan u malaynayaa inay maaragtay aada ugu farxayaan oo ay ay diyaar u yihiin sidoo kale nemonia oo ayadana dilaaah haddii la yidhaahdo waa loo helay tallaal waxaa moodaa kulligoodba inay diyaar u wada yihiin sida loo siinayo qaabka hooyo kasta markaad siinaysaan tallaalka saddexan oo bantaha waxaad u sii sheegtaan oo ku sii wacyigelisaan si iyagoo aweera dadka loogu yimaado oo og hawshii in ay tallaaladaas soo biirayaan mid ka midana inuu yahay injection oo tallaalka uu yahay injection ka nemoniada ah uu yahay sida boolyadoo kale inuu yahay oo laba jeer la siinayo cunugii isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahin ayaa bulshada gaalkacyo ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan ololahan tallaalka sida la sheegay yoolku waxa weeye tallaal cusub oo soo kordhay oo ah nimoniada oo ah soomaaliga loo yaqaano oof wareenka ama dadka qaarkii u yaqaanaan qaarjeex iyo cudurkan kale talaal kale oo ah rotaviruska oo shubanka ah tallaaladii hore u jiray sida doctor cabdi jaamac iyo dhakhaatiirta ka horreysay madaxdii sharxeen tallaaladii u horreysay tallaaladii kale ka horreeyay way socdaan oo si kambeyn ah iyo si rotiin ah intuba way socdaan sidaa ogtihiin waaba hadda la sheegay dawada talaalka qaarkii inuu qaali yahay fara expensive yahay markastana lasoo weydiiya xutaadis oo kale hadda aad baana loo soo weydiiyaa ilmaha yararka marka haddii hore loo siiyo qofka weynaan uga baahna dadka hadda raadinaya dhan waxaa arkaysaa hore uusa u qaadan talaalkii xutaadiska ah hadda wuu nagu jiraa talaalkan caadiga socda ayuu xutaadis ku jiraa marka hadda hadda ilmahaaga siisid hadda weynaan uga baahna marka waxaan codsanaynaa dadka aad u raadiya xutaadiska dadka inay siiyaan hadda ilmaha hadda xilligan lagu jiro la qaato rootiinka lagu qaato inay siiyaan barnaamijka ololahan tallaalka iyo wacyigelinta ayaa waxa uu door muhiima ka qaadanaya ka hortaga khataraha ka dhasha cudurka shuban biyoodka iyo sidii loola tacaali lahaa kuwa la xanuunsanaya